إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo jeediyey kelimad loogu talagalay munaasabadda ciidda ayaa ciidamada mujaahidiinta u soo jeediyey inay u diyaargaroobaan marxaladda cusub ee owgalay dagaalka ka socda soomaaliya warka intiisa badan waxaan kusoo qaadan doonaa warbixinno ku saabsan qaabka looga ciiday walaayaadka islaamiga ah دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo jeediyey kelimad loogu talagalay munaasabadda ciidda ayaa ciidamada mujaahidiinta u soo jeediyey inay u diyaargaroobaan marxaladda cusub ee owgalay dagaalka ka socda soomaaliya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow
sheekh abuu cubayda axmed cumar amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jeediyey kelimad ku saabsan munaasabadda ciidul adxa taas oo la dhagaysan karo muddo afartan daqiiqo ah isla markaana xalay lagu baahiyey baraha internetka kelimadda oo uu shiiqu dhinacyo badan ku soo hadal qaaday ayaa ugu horeyn waxa uu ku soo gudbiyey hambalyo iyo tahniyadda ku aadan munaasabadda ciida taas oo ku socota guud ahaan muslimiinta caalamka si gaar ah bulshada soomaaliyeed waxaan si gaara u salaamaynaa ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba oo ay joogaan waxaan leenahay ilaahay ha idinka aqbalo acmaasha saalixa iyo cibaadaadka aad gudateen tobanka fadliga badan ee dulxija abuu cubayda ayaa bogaadin iyo salaan u diray dhammaan mujaahidiinta bariga afrika waalidiintooda xaasaskooda carruurtooda eheladooda iyo ansaarta mujaahidiinta meel weliba oo ay dunida ka joogaan sidoo kale waxaan bogaadin iyo salaan u dirayaa dhammaan mujaahidiinta bariga afrika waalidiintooda xaasaskooda carruurtooda eheladooda iyo ansaarta mujaahidiinta meel walba oo ay dunida ka joogaan waxaan iyaga leenahay allah idinka aqbalo jihaadkiinna iyo guud ahaan acmaashiinna
kelimadda shiiqa oo laga fahmi karay sida ay u taabatay xaaladda ka taagan dalka falastiin ayaa soo hadal qaaday oo isdul taagay gumaadka iyo xasuuqa lagu hayo dadka muslimiinta ee reer falastiin isagoo u sheegay inay wajahayaan cudwaan aanan horay loo arag isla markaana ay gargaar iyo garab ka waayeen dadkii walaalahooda ahaa waxay la kulmayaan ehelkeenna reer falastiin gumaad gaajayn iyo gaboodfalkii ugu xumaa ee soo mara muslimiinta taariikhda mucaasirka ah ee aan la noolnahay in ka badan soddon iyo toddoba kun oo muslimiin ah ayaa si u xooshnimo ah loo dilay kuna hoos jira burburka dhismayaasha iyo dhagxaanta hoostooda ku dhowaad siddeetan iyo shan kun ayaa dhaawacmay xubnahoodana waayey in ka badan laba milyan oo dheeraad ahna waxaa laga barakiciyey guryahooda waxa uu markaan amiirku u soo daadegay xaaladda soomaaliya isagoo tilmaamay muddo soddon sano ah in jihaad lagula jiro dowladaha ku soo duulay dalka soomaaliya sheekh ayaa marka uu qadiyaddaasi ka hadlaya waxa uu sheegay maraykanku soddonkii sano ee lasoo dhaafay in dagaal ba'an uu kula jiray muslimiinta soomaaliyeed islamarkaana maraykanku uu mar weliba soo mareegayay weji hor leh iyo hagaardaamo cusub oo ka dhan ah muslimiinta waxaana uu tilmaamay hagaardaamadaasi kala duwan in afka ciidda loo daray ilaa la gaaro xilligan oo uu sheegay in uu adeegsanayo isbahaysiga isku magacaabay atmis kuwaas oo uu tilmaamay in ay raadinayaan waddo ay kaga baxsadaan ejiiga soomaaliya waxaan muddo soddon sano ah jihaad kula jirnaa dowladda saliidiyadda ah ee maraykanka iyo xulafadeeda taas oo duulaanno toos ah oo ay horkacayaan ciidankeeda iyo kuwo dadban ay u soo adeegsatay gaashaanbuurteeda ku soo qaaday dalkan marka laga yimaado cadaawadda islaam nacaybka ah ee ay u qabta muslimiinta guud ahaan cunsurka ugu weyn ee riixaya saliibiyiinta maraykanka ayaa ah damaca argudasho ah oo aysan la gaban madaxdooda iyo saraakiishooda waxayna ka sabri laayihiin ciidankii iyo askartii looga laayay muqdisho mar saddexaad waxay nagu soo weerareen ciidamo saliibiyiin isku dhaf ah oo huwan magaca midooda afrika mujaahidiinta ayaa haddana u babacdhigay ciidamadaas saliibiyiinta waxayna kala hortageen jihaad iyo nafur socday muddo dhan toddobiyo toban sano allah fadligiisna maanta waa ku waajab iyo guuldarro la hooyanaya halka jihaadkiina sii lixaadsaday allah idankiis mar aan fogaynna waxaad ku diirsan doontaan halaagga gaashaanbuurta iyo xoraynta magaalooyinka muslimiinta iyadoo lagu wado ciidamada shisheeyaha atmis inay isaga baxaan soomaaliya iyo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu digniin u diray ciidamada jooga soomaaliya ee doonaya inay baaqi ku sii ahaadaan dalkan marka la soo gebagabeeyo howlgalka atmis atamis iyo dowladaha taageera ha ogaadaan in wakhti kastoo la kordhiyahay uu halaag ku noqon doono allah idinkiisa mujaahidiinta iyo qabaa'ilka muslimka ahna ay dul u hayaan inay dagaalka sii wadaan ilaa ay dalka idinka saaraan kelimada allahna ay kor ahaato shareecada islaamkana lagu maamulayo dalka oo dhan malaaximta ilaa hadda dhacaya waxaa ku sugan sir culus oo ilaa hadda ay fahmi la'yihiin saliibiyiinta iyo murtadiinta taasi oo ah sababta keentay in ay fashilmaan dhammaan shirqooladii loo soo maleegayay mujaahidiinta amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan waxa uu si kulul kaga hadlay dowladda xasan sheekh maxamuud isagoo sheegay inay xaqiijin weyda ujeeddooyinkii uu maraykanku ka lahaa waxay maraykanka iyo murtadiinta soomaaliyeed ku hamiyeen inay dalka ka suuliyaan ku dhaqanka shareecada allah ee walaayaadka islaamiga ah lagu maamulo balse laba sano kadib markii ay foodda isdareen ciidanka mujaahidiinta oo allah kaashanaya iyo murtadiinta oo garabsanaya gaaladii soo caraadisay waxay furimaha jihaadku martigeliyeen dagaallo kala bax ah oo uu allah ku kala saaray xaqa iyo baadilka laguna jebiyey qabkii iyo isqaadqaadkii shaydaanka iyo atbaacdiisa allah fadligiis bilaash xaytihii ay soo caleemo saareen oo hadda dhammaystay kalabar fatrada xukunkiisa ma xaqiijin hal shay oo ka mid ah riyadii iyo rajadii ay saliibiyiintu ka malaynayeen waxa keliya ee laga dhaxlay dowladda xasan murtad ayaa ah inuu halaag iyo burbur u horseeday ciidankii loo diyaarinayey inay difaac u noqdaan dowladdiisa amiirka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa geeska kale ka hadlay dhulboobka xukuumadda xasan sheekh ay ka geysatay dalka labadii sane ee lasoo dhaafay iyo sidoo kale heshiisyada lala galay dowladaha danaha kale ee dalka soomaaliya waxaa intaas sii dheer inuu khayraadkii iyo hantidii guud ee dalka u gacangeliyey dowlado iyo shirkado shisheeye isagoo ku beddelanaya sandareerto liidata iyo ballanqaadyo afka baarkiisa ah oo ay ka mid tahay in la siin doono ciidamo ka caawiya la dagaalanka shareecada islaamka iyo dabargoynta mujaahidiinta ku dhowaad labaatan heshiis oo isugu jira kuwo qarsoodi ah iyo kuwo muuqda oo badankood ku tacalluqa amniga iyo dhaqaalaha ayuu u saxiixay dowlado kala duwan oo ka mid ah dowladaha danaha foka leh soomaaliya heshiisyadan waxaa ugu halis badan oo lagu xusi karaa heshiisyada loo saxiixay maraykanka ingiriiska turkiga imaaraadka etoobiya kenya iyo uganda heshiisyada loo meelmariyey dowladahan waxaa lagu beddesha oo keliya inay ballan qaadeen la dagaalanka mujaahidiinta iyo inay kursiga u difaacaan xasan murtad laakiin waxaan leennahay midka ansixiyey iyo kan loo ansixiyeyba dacufa taalibu waalmadluub kelimadan oo ahayd mid xasaasi ah waxa uu amiirku ku soo hadal qaaday marxaladda cusub ee uu gelayo dagaalka u dhexeeya xarakada shabaabulmujaahidiin iyo shisheeyaha waxaana uu mujaahidiinta u soo jeediyey inay isku diyaariyaan waajibaad culus oo ka weyn kuwii hore mujaahidiintu waxaan leeyahay u diyaargarooba marxaladda cusub ee uu dagaalka geli doono iskuna diyaariya waajibaad ka culus kana weyn kuwii hore waxaa guul ah inuu maanta cadowgeynni idiin qirayo inaad tihiin dad cadowgooda garanaya in ka badan inta uu cadowgeyna idinka garanayo waxaa la idinka doonayaa inaad sahay ka dhigataan taqwada allaah sabarka ku dadaashaan ismaqal iyo is-adeecidna dhaqan ka dhigataan walaaltinimada dhexdiinnana xoojisaan muslimiinta u nuglaataan cadowga ku ad adkaataan ku dadaala raadinta iyo dabagalka xogaha cadowgeynna iyo kordhinta macrifada aad u leedihiin dhanka kalena ilaaliya oo xifdiya asraarta iyo xogaha howlgalladiinna si kastaba ha ahaatee kelimadan oo lagu soo beegay munaasabadda ciidda ah ayaa dhalisay hadalhayn xoog leh iyadoo ay cabsi la soo darastay shisheeyaha iyo lajiriyaashooda maadaama amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abu cubayda axmed cumar uu ciidamadiisa faray inay u diyaargaroobaan marxaladda cusub ee uu gelayo dalka xilli dowladda federaalka ay aad kaga walaacsan tahay masiirkeeda maadaama ciidamada afrikaanta ay ku tashanaysay ay kumanaan ka saareen soomaaliya kuwa kalena lagu wado in ay ka saaraan sanadkan maanta waa maalinta koowaad ee munaasabadda ciid ul adxaa almubaarak waxaana si wanaagsan looga ciiday walaayaadka islaamiga ah magaalada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaana ka mid a meelaha maanta sida wanaagsan looga ciiday warbixin ku saabsan qaabka looga ciiday waxaa soo jeedinaya waryaheen cabdisamed cabdulaahi الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxa ay ka mid tahay wilaayaadka islaamiga ah ee ku yaala koonfurta soomaaliya kuwaasi oo maanta si weyn looga ciiday munaasabadda ciidul adxal mubaarak sidaad ba og tahay wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka jira nidaam kala dambayn kala amar qaadasho mujtamaca oo hal goob ku kulma iyo waxyaabo la mid ah sidaas awgeeda dadka magaalada saakow waxa ay isugu soo baxeen hal garoon uu ku yaala bartamaha magaalada gaar ahaan meel u dhow suuqa waa garoonka daariq bin siyaad oo ku yaala qaybta hore ee masjidul huda halkaasi waxaa soo buuxsamay boqolaal dadweyne ah oo isugu jira rag dumar ciroole iyo caruur intaba laba saac iyo bar ayaa la galay salaada wixii ka horeeyana dadweynaha waxa ay ahaayeen kuwo takbiirsanaya ilaah subxaana wa tacaala ayaana la weyneynayey dadka dariiqyada oo ay ku takbiirsanayeen halka garoonkana ay takbiirta muddo ka socotay kadib labadii rakacadood ayuu imaamku tujiyey wuxuuna intaas kadib u istaagay khudbad taasi oo ciwaano kala duwan looga hadlay khudbadda uu imaamka soo jeediyey ayaa ahayd mid aad u kooban balse macno weyn xambaarsan khadiibka ayaa waxa uu soo jeediyey cinwaano kala duwan iyadoona dadweynaha ay ahaayeen kuwo dhagaha u taagayey aadna u dhagaysanayay waxyaabaha uu khadiibka ka hadlay waxaan ka xusi karnaa xaaladda adag ee walaalaheena falastiin ay ku wajahayaan dhulka barakaysan ee falastiin magaalooyinka ay ka midka yihiin ghaza magaalooyinka ay duulaanka ba-an ku hayaan ciidamada yahuudda ayuu ka hadlay dhibaatooyinka walaalaheena ay la kulmayaan iyo sidoo kale kaalinta dadka walaalaha muslimiinta looga baahan yahay ah in ay u gargaaraan walaalahooda khadiibka runtii khudbadiisa aad ayay u macno weyneed balse waxaan sidoo kale kasoo qaadan karnaa wuxuu waxyar ka taabtay udxiyada faa'iidada iyo xikmooyinka ku jira ee u allah subxaanah wa tacaala bulshada ugu jideeyey iyo sidoo kale shuruudeeda si kastaba ciidul adxal mubaarak waxaay dadweynaha magaalada saakow ku soo dhoweeyeen jawi ka bedelan sanadkii hore maadaama magaaladan saakow sanadkii ugu dambeeyey ay kasoo kabatay musiibooyin waaweyn oo laga xusi karo dhibaatooyin ay ciidamada kenya ku hayeen magaalada saakow kadib markii duqeymo ba-an ay ka geysteen marka munaasabadda ciidul adxal mubaarak hadda waxa ay ku soo aaday iyadoo magaalada ay bulshada aad u soo buux dhaafiyeen oo goob la istaago aysan jirin waddo weliba aad martana ay ciriiri kugu noqonayso farabadnida bulshada usoo ciid raadsatay magaalada awgeeda sidoo kale magaalooyinka maanta sida wanaagsan looga ciiday waxaa ka mid a magaalada kuunye barrow oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaana ka waramaya waryaheena mahad cubayd cali maanta oo ah maalinta koobaad ee ciidul adxa almubaarak deegaanka kunye barrow ee gobolka shabeellada hoose waxaa looga ciiday si wanaagsan saacaddu markii ay ku beegnayd laba saac iyo bar subaxnimo ayaa la dukaday labada ragcadood ee salaada ciidda kadibna waxaa halkaasi laga akhriyey khudbadii ciidda iyadoo sidoo kale fagaaraha uu ka hadlay sheekh faarax cali xuseen sheekha ayaa tacliiqiyey khudbada oo mawaadiicda looga hadlay ay ka mid ahayd xaaladda adag ee ka taagan dhulka gumeysiga yahuudda ku hoos jira ee falastiin iyo xasuuqa lagu hayo walaalahayna muslimiinta ah ee halkaasi ku sugan gaar ahaan khaza
waxaad maqlayseen khudbada xaqiiqatan qofka khudbada dhegaystay dareenkiisu waa isbedelayaa xilliga hadda ay ku soo beegantay ciiddaanu waa xilli ay tadxiyeynayaan walaalaheen reer falastiin dhiiggooda ay daadinayaan dhiiggoodii bay ku tadxiyeynayaan fii haadihi ciid meesha annagu aan udxiyo qalayno iyagoo dhiiggoodii baa daadanaya inaan la iloobin haaulaa'i almuslimiin oo walaalaheenna ah oo loo duceeyo fii haadihi alayaam almubaaraka waa wax inagu waajiba wey dariiqa jihaadka waad maqlayseen waad halka waddo ee ummadda cizigeeda uu ku imaan kara waay ummaddan jihaadina way ka luntaa taariikhda way ka baaba'aysaa ee waxaad la socotaan ama aad khudbada ku maqlayseen ee shahiidka maxaa loo aasayaa isagoo dharkiisii qaba isagoon la dhaqayn oon lagu dukanayn yuctabaru xayan weliba nolol mideenna ka fiican buu nool yahay lidaalika dharkiisii wuu qabaa oo lagu aasayaa ee laga dhaqi maayo wixii ku yiilo dhiigaha ee karfan la gelin maayo kale muxuuha lagu dukan maayo la mayri maayo maxaa yeele liannahu xayun bacdu weli waa nool yahay marka hadda adiga ma adigoo nool miyaa lagu lagu mayraya oo lagu dukanaya janaaso waa maya marka nolosha ugu fiican waxa ku nool waa mujaahidiinta hadday ci- nool yihiinna cizi bay helayaan hadday shahiidaanna nololtan ka fiican oo weliba nolol oo ee weliba kaamilah ayay noolaanayaan oo weligood dib dambe aysan u dhimanaynin weliba sidoo kale waxaan fagaaraha ciidda lagu dukaday kula kulannay qaar ka mid ah dadka ciidaya maanta waxayna ka warrameen shucuurtooda ku aadan farxadda ciidda iyo sida guud ahaan looga ciiday deegaanka iyo sida guud ahaan looga ciiday deegaanka
musallaha gee maasha allah boqolkii boqol idii hore un saarugowkani iyo hitaa gee markii lasbarbar dhiga hitaa maasha allah eed iyo eed oo maragtay nashaadaadka ummadda islaamiga een, rijaalan waa nisaa'an dukuuran waa inaathan sikaaran waa kibaaran maasha allah farxad walsal koobkada ma ag boqolkii boqoloo geeka macnaha masalaha safeeleelanka iidi oo aan arday salaada farax iyo maylka tukuday i masalaa walha buux dhaafiyey dadweynaha bilaan i magel dhatiyo iida lahan buux dhaafiyey maadaama wadanka amni ku jare iida macnaha faraxda an muuqati iida dadka hambuuya markii oo salaada lakubahi kudibna wal badanga laha dhiki wiifuuyaal iyo teendhooyin oo badanga laha dhiki
deegaanka weyn baru maasha allah khayr iyo wanaag iyo amni iyo caafimaad hadig wanaagsan lek ciid alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala mahad isku leh macaddaas ilaahi subxaana watacaala nin siiye amni iyo caafimaad kiciin musallaa dag soo buuhiyen mana raayooyinka teeganan walla hisaab karaaya ma ahan
goonyo birmaan waxaa la ueysay suur leh aad waxaa waaye maasha allah waa waxaa waaye ilaahay subxana wataala ka maxsan iitan saanu teersiiye ilaahay waxaan ka baryaynaa een, iidtii kale waxaa waaye carab ee, ciidul adha in ilaahay nuteersiiye eeda waxaa waaye een, meydaanga waxaa waaye een, si maxamed cabdul xasan deed aadaasaa u buuhiyeen alxamdulilah ilaahay ku maxsan maasha allah maanta deegaanka kuwimbaro waxaa looga ciiday si fiican oo wanaagsan waxaa ku sugannahay musallaha musallaha oo loo diyaariyey si qurux badan maanta waxaa ka soo qayb galnay kafaalatul aytaam xafladda ciidda maasha allah waxaa noola diyaariyey xaflado qurux badan ilmaha yar waxaa loo diyaariyey wiifoowe ay ku ciyaaraan waxaa noola surdheentooyin aan maanta ku harsano qado qurux badan oo sharaf leh maasha allah musallaha waa soo dhoweynaynaa ciidda ka jirto farxaddeena lama soo koobi karo lama qiyaasi karo maasha allah si aad iyo aad u wanaagsan ayaa looga ciiday degmada kuimbaro maanta si weligeed aan looga ciidin ayaa musallaha loo diyaariyey maasha allah si wanaagsan ayaa u ciidna maanta musallahan ku ciidayaa oo kuimbarow musallaha kunye barrow waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay carruur si gaar ah loo ciidsiinayo oo ay la socdaan hooyooyinkooda kuwaasoo soo bandhigi doona barnaamijyo kala duwan insha allah degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa ay ka mid tahay meelaha saakay sida wanaagsan looga ciiday warbixin ku saabsan waxaa soo jeedinaya waryaheenna muxsin xasan
ciidda barakaysan ee ciidul adxa waxaan aniga maanta ku ciiday degmada jamaame ee xarunta gobolka jubbada hoose jamaame iyo bulshada ku dhaqanba maanta sida ay u ciideen ma ahan mid kelimad lagu cabiri karo ama weedho lagu qeexi karo waxa maanta jamaame ka dhacay iyo sida loogu ciidayna waxaa lagu sifeen karaa weedha ah lagama sheekayn karo ama lama falanqayn karo hase ahaatee habeenkii xalay wixii ka dambeeyey magaalada jamaame waxa ay isku darsatay laba jawi oo wada qurux badan jawi roobaad qabow badan iyo jawi ciideed farxad badan aroornimadii saaka abbaara lixdii subaxnimo ayay bulshada jamaame u dhiilqaateen dhanka kalena ay kabaha u dhuujisteen u dareeridda musallaha ay wilaayada ugu tala gashay in lagu guto salaadda ciidda kaasoo lagu magacaabo maydaanka sheekh cabdiraxmaan xudayfa qaybaha kala duwan ee bulshada rag iyo dumar carruur iyo ciroole ayaa dhammaantood soo buuxdhaafiyey maydaanka dhalaalka badan weliba ayagoo wejiyadooda laga dheehanaya farxadda ciidul adxaa bulshada ayaa intii ay ku soo wajahnaayeen fagaaraha iyo intii ay ku sugnaayeenba ahaa kuwo weyneynayay allah subxaanahu wa tacaala islamarkaana ku celcelinayay takbiirta
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد maydaanka sheekh cabdiraxmaan xudayfa ayaa ah mid aad loo diyaariyey islamarkaana isku darsaday ballaarni waasac ah iyo bilic soo jiidasho leh isagoona lagu xardhay raayaadka tawxiidka iyo boorarka tahniyadda ciidda
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر gudashadii salaada ciidul adxa kadib waxaa fagaaraha laga jeediyey khudbadda ciidda oo ku bixaysay luuqadda carabiga khudbaddaasi oo dhinacyo kala duwan ka hadlaysay khadiibka ayaa si dareen leh khudbaddiisa ugu bilowday xaaladda kadeedan iyo wakhtiga kakan ay la nool yihiin walaalaheenna reer falastiin sidoo kale khadiibka ayaa khudbaddiisa ciidul adxa ku soo hadal qaaday ifafaalaha ka bidhaamaya iyo nasriga ka birqaya geeska afrika gaar ahaan dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya fagaaraha sheekh cabdiraxmaan xudayfa bulshadii iskugu timid waxaa ka mid ahaa salaadiin ay ka mid yihiin suldaanka beesha biyamaal suldaanka murursade iyo suldaanka beesha jareerweyne waxa ayna dhammaantood ummadda muslimiinta ah ugu hambaliyeeyeen farxadda ciidul adxa rijaalan wa nisaa dhammaan ayagana waa u mahad celinaynaa dadkii meesha isugu yimid jasaakumullaahu khayran baan leennahay waxaa weeye maanta haddii aan amni jirin waxaa weeye maanta sidaan looma oogeen salaadda sidaan looma oogeen ummaddu sidaan uma xaadirteen shacaa'irta islaamka waxaa weeye ma dhacdeen muslimiinta maana gentaalyo ducaada ka mid eh in nimankas walaalahayna in ducayno in ilaahay ku dulqaado insha allahu kariim meel uunu maraana ma leh haddiinu meel uunu maraan lahayna walaalahayna maanta macnaha insha allahu kariim ee ku dulqaad fadni garaba si fadni haddina may in ducaynen ee maskaxda ka haynan mar kasta xanuunsanen marka insha allahu kariim inahaas iyo sindardaarame mid ka mid ah abwaanada ummadda soomaaliyeed ayaa ti xeel dheer iyo gabay xikmad badan goobta kula wadaagay bulshadii iskugu soo baxday dabaaldegga ciidda weyn ee al adxaa soomaalida intii dhiiglaban dhowr mid leeyahaye lughayu amxarnaga dhaca dhimasho weeyaane waa dhabarjabkeennii haddan dhiciini weynaaye dheeldheel ninkii moodayo waa dhabxajaduuye waa inaan dhaqaaqnaa in laylaysu soo dhigaye halgankani u dhiilqaadna oo sabir la dhataye dhexda suunka lagu gijiyon dhabu midownaye aanu dhega nuglana markii lagu dhawaaqaaye
ugu dambayntii bulshada reer jamaame ayaa maanta la soo koobi karin farxaddooda hambalyo tahniyad farxad iyo duco ayayna isweedaarsanayaan
markaana haddii aan aadno dhankaas iyo gobollada dhexe magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud waxaa ku sugan waryaheenna maxamed ciise wuxuuna ka warramayaa qaabka looga ciiday
الله أكبر أعلن التكبيرا العيد بشر فاقبلوا التبشيرا في عيدنا الأضحى يفيض حجيجنا بين المناسك وقر التوقيرا ويهل بالتوحيد كل موحد ويسبحون الله فيه كثيرا تلك الأضاحي من شعائر ربنا ملأت ربوع المؤمنين سرورا ciidan si wanaagsan ayaa loogu ciiday gobolada dhexe ee dalka soomaaliya gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dadka ayaa aad ugu faraxsan islamarkaana isugu hambalyeynaya farxadda ciidda gaar ahaan dadka ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud degmada ayaa laga dareemayaa horumar ballaaran iyadoona ciidan ay ku soo aaday iyadoo ay wilaayada samaysay horumaro kala duwan haddaba dadka ciidan ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo shanta ku ciidaya galhareeri ayaa aad u tahniideeyey islamarkaana soo dhoweeyey ciidan haddaba qaar ka mid ah oo aan la kulanay ayaan ka wareysanay farxadooda ciida
maanta waxaa joognaa degmada galhareeri waxaan si fiican uga ciidaysan alxamdulilah maanta oo ciidul adxa ee tahay alxamdulilah si aad iyo aadaan uga ciidaysanay maantana waa koley waa sanadka kun afar boqol afartan iyo shantii oo gabagabe ah oo maalmahan ugu soo food leh sanad cusub oo noo dhala doono insha allah inkastoo sanadka cusub oo noogu dhala doono walaalaheenna falastiin oo macnata hataa ciideena aan dhammaystirnayn dartooda aysan u dhammaystirnayn ilaah waxaan uga baryaynaa inuu ka dulqaado macnaha gumaadka lagu haayo iyo rafaadka ay ku nool yihiin maanta iyo gaajada ay ku sabrayaan inuu ilaah ka dulqaadan ugu baryaynaa inkastoo maanta walaayada galguduud aan ku noolnahay waa maanta waxaa uga ciidaysanay si farxad leh inkastoo farxaddiina maanta aysan dhammaystirnayn haddana waxaan dareemaynaa maanta maalin ciid iyo maalin ugu weyn maanta inay tahay oo si weyn loogu ciiday gobolka galguduud kaas ahaan degmada galhareeri maanta anaga aan ku soonahay alxamdulilah walaayadii maanta si fiican aa loogu ciiday maasha allah aad iyo aad ayay u sareysaa shucuurta dadka maanta haddii aa wejiyadooda fiiriso maanta waa maanta maadaama maalin weyn ee tahay zaa'id aa loogu ciidaysanaya dadkii shucuurtoodii maanta si walbaba maanta kastoo maanta walaalayiin falastiin si maanta ciid aysan u jirin ayaga anagana xoogaa waxaan is leenahay qalbiyadan ugu ducaynaynaa inkastoo maanta si fiican aysan u ciidaysanin taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal ilaahay baa maad iskale subxaana wa tacaala na soo waafajiyey ciidan ciidul adxa almubaarak annagoo fatxi gaaladii soo duushay ilaahay naga siiyey guud ahaan ummadda muslimka ah waa salaama gaar ahaan mujaahidiinta dhammaan meel kastay joogaan intaa kadib haddaan usoo laabto ciidda maanta si loo ciida si wanaagsan oo istiqraar iyo amni ku jiro iyo xasilooni aan u iidnay ilaahay subxaana wa tacaalana arrintaas ugu mahad celinaynaa intaas kadib waxaan u damqanaynaa oon aad iyo aad uga xunnahay gaari lahaynna haddii aan awoodno walaalaheenna falastiin ee yahuudda iyo gaal oo dhan oo isku garabsaday waxaanu leenahay insha allahu tabaaraka wa tacaalaa dhibkan iyo dhibaatadan ay yahuudda idinku hayso mar dhow waa laga bixi doonaa sabra waana sabarteen ilaahay subxaana wa tacaala camalkiina iyo ajirkiinaba ilaahay ha badso maanta dunida ayaa si wada jir ah loogu wada ciidayaa oo ay ku jiraan wilaayaadka islaamiga ah رمز المحبة والتكافل بيننا تهدي وتطعم قانعا وفقيرا يا عيد عيد النحر يا رمز الفداء بالخير جئت مبشرا وسفيرا بالخير جئت مبشرا وسفيرا
warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka salaamaha ciidda iyo axmed yare